asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee aan hadba dhinac u dhigno innaga oo kolba sheekada tii gacantu soo qaada ama maskaxdu soo dhufato amaba maaragtay kashiya laabta ka soo go'da ama aynu maaragtay kaydka awoowa ka soo helno ku soo qaadana teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa markaad dhaqanka soomaaliga eegto dhaqanka soomaaliga wax badan ayaa ku badnaa waxyaalaha aadka ugu badnaa waxaa ka mid ahaa oo ay soomaalidu tixgelin jirtay amaba aad aadka u arkayso soomaalidu inta badan hadday isa salaamayso waxay isku salaami jirtay nabad ma sheegteen haddii ilaa kuso ogla nabad ma ku soo hargasheen nabad ma ku soo xarooteen nabad ma ku waabariisateen iyo sheekooyin kale oo fara badan war maxaad sheegtay carrada see lagu yahay deegaanka ka waran ma nabadba ehelada saas inta badan iswaraysiga soomaalidu inta badan ama isasalaanka soomaalidu waxaa saldhig u ahaa ma nabad baadaas oo nabad marnaba kama madhnaan jirin waa midda labaadee mahmaahyaha soomaalida ee digniinta weyna ama dhallinyarada iyo xitaa waayeelka kiisa maaragta iska xoolo jireenka intaba loogu baaqahayo ama tusaalayaasha lagu siinhayo dee aad iyo aad bay ugu badnayd in arrimaha dagaalka laga digo waxaa ka mid ahaa dharbaax rag bay kugu dirtaa rag kaama dhiciso waxaa ka mid ahaa dagaal gundahaaw ka dhashaa dagaal gundahaw ka dhashaabaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd col horti hublahow ma soo koobi karna iyagana mahmaayaha farada badan ee kaaga digahaya intaadan dagaalka gelin inaad tabaabushaysato oo haddii ilaah kuusama ogolyahay aad tahay nin ka tabaabushhaystay waxaa isaga laakiin haddii uun colaaddu ay kugu bilaabato ood qabtii la kulanto ama shanqadhi oo kugu socota ama warankii oo kugu socda aad aragto waxna aadan gacanta ku haynin dee xilligaas dib baan ka soo tabaabushaysaane berri aan iska kaa dhicin cidna kaama yeelayso dagaalna waxaa layidhi waa woowooda hore mahmaada soomaalidu waxay ku leedahay dagaal waa woowooda hore woowooda hore macnaha waa caalsaaraha hore haddii caalsaaraha lagaa helo sidaas caalsaaraha lagaa helay ayaa daadku kuu qaaday ama xoolahaagii loola tegey ama raggaagii looga laayay warwar maqabtada soomaalida hore dhihi jireen qole aan waxba ogeyn inaga gaarsiiye kuwii wax dilay xagga hayna marinine dhinacan wax laga dilay mooyaane dhinac kale oo xagga yara bidixda laba qoloo laga yaaba inay daris tahay baa qolada dhinacan beel xaggan waqooyiga degan ayaa wax dilaysa markaas waxay leeyihiin galbeedka dhinaca galbeeda beeshu ay jirta geeskeeda halkaa ina marya aan weerarnay war maqabtadaan ku gaadaynaa weli muusa gaadhin warku inay wax dileen heerkood aan warmaqabtada war maqabtada inaga gaarsiiye dhaqamadii soomaalida hore ayay ka mid ahayd walow ayna ilaa iyo maantaba daynino ay colaadii ka dhammaan ladaho taasu waagii hore saa ahayn aan la dhehaynin hadda ay ugu daran yihiin oo weliba ka qaab daran yihiin waagii hore saa waagii horeba qowl lahaayeen iyo maaragtay habay u heshiiyaan iyo habay maslaxadooda isugu keenaan ay dhaqan u lahayen laakiin hadda meel cidlaa ayayba taagan yihiinoo waxay haystaan iyo dhaqan haystaan midna lama yaqaano oday baa marka wuxuu arkay niman hawsha noocaas oo dagaal noocaasa raba inay maaragtay ay dagaal abaabulaan rag raba ayuu arkay wuu la yaabay marka nimanka xilligan dagaal inay abaabulaan raba niman qariban inay yihiin yaa u soo baxday markaasuu sheekadan u sheegay waryaayuu yidhi aan idiin warrame ma og tihiin hal sheekaan idinka sheekayna sheekada iyada ma og tihiin buu yidhi raggiina dagaalka u olooleynhayo markaasaa leeyahy maxay tahay markaasuu yidhi dagaalka waxaan idiin sheegi dagaalka nooca ugu fiican iyo nooca ugu xun ayaan idiin sheegi saa le haye bal noo sheeg labada nooc aad sheegtay midna waa ka ugu xumbiyo midna midka u fiican dagaal nooca ugu fiican waxaa weeyuu yidhi aamusnaan dagaalka nooca ugu wanaagsani waa aamusnaan dagaalka nooca ugu xunna waa aan isku soo boodnaydi ama iskeensi dagaalka nooca ugu wanaagsan waa aamusnaan dagaalka nooca ugu xunna waa aan isku soo boodno idinku waxaad hadda wadaanna waa aan isku soo boodnaydi aan isku soo boodnana ummaddanu uma baahno waa tii soomaalidu ay tidhi dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho taa miyaad hilmaanteen labadaasu isu raaciyey dagaal nooca ugu xun haddaad aamustaba oo aadan wax dagaalaba qaadin waa lagaa baqiyo weliga ammaan baad heli laakiin haddaad dadka warmayso dee dhibaato hore leh unbaad geysatay soo maaha miyaad hilmaanteen buu waryaa dagaalka labadaa nooc midna midka ugu fiican yahay midna midka ugu xun yahay marka anigu waxaan idinkula talinaya inaad dagaalka aamusnaanta qaadataan taas ayuu kula teliyey waase soomaaliyo ilahay baa oginay ka yeeleen iyo in kale mahmaahda maanta in kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidanka eebe waxaa la yidhi tilmaan xumadu talaxumo kama dheero tilmaan xumadu talaxumo kama dheero